yeremiya cutubka sagaalaad bal muu madaxayga biyo noqdo oo bal ma indhahayguna iil biyood oo ilmadaadisa noqdaan si aan habeen iyo maalinba ugu ooyo kuwa laga laayay dadkayga bal maan cidlada ku lahaado hoy ay socotooyinku ku dhaxaan si aan dadkayga ugu tago oo aan iyaga ugu fogaado waayo iyagu dhammaantood waxay noqdeen dhillayo iyo urur qaa'ino ah carrabkooda ayay been ugu xoodaan sida qaanso oo kale oo dhulkay ku xoogaysteen runtase uma aha waayo sharba shar bay uga sii gudbaan oo ima yaqaaniin ayaa rabbigu leeyahay midkiin kastaba deriskiisa ha iska jiro oo walaalna ha isku hallaynina waayo walaal kastaba waa qaa'in oo deris kastaba xaan buu la wareegaa midkood kastaba wuxuu qayaanayaa deriskiisa oo runtana kuma ay hadlaan waxay carrabkooda bareen inuu been ku hadlo oo waxay isku daaliyaan inay xumaan sameeyaan rabbigu wuxuu leeyahay rugtaadu waxay ku dhex jirtaa khiyaano oo khiyaano aawadeed ayay u diideen inay aqoonsadaan sidaas daraaddeed rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal ogaada iyagaan dhalaalin doonaa waanan tijaabin doonaa waayo bal maxaa kaloo aan sameeyaa dadkayga dartiis carrabkoodu waa sida fallaar wax dilaysa oo kale khiyaanuu ku hadlaa mid waliba dariskiisa nabad buu afka ugu sheegaa laakiinse uurka wuu uga gabadaa rabbigu wuxuu leeyahay miyaanan iyaga waxyaalahan u ciqaabayn miyaanse naftaydu ka aarsanayn quluuntan oo kale ah waxaan oohin iyo baroor kor ugu qaadi doonaa buuraha aawadood oo daaqsimaha cidladana waan u barooran doonaa maxaa yeelay way gubteen si aan ciduna u dhex marin oo ninna codkii looda kama maqli karo haaddii samadda iyo dugaagiba way carraareen oo way tageen oo waxaan yerusalem ka dhigi doonaa tulmooyin burbur ah iyo meel ay dawacooyinku ku hoydaan oo magaalooyinka dalka yuhuud ahna waxaan ka dhigi doonaa cidlo aan ciduna deganayn waa kumaa ninka xigmadda leh oo waxaan garan kara oo kan rabbiga afkiisu la hadlay inuu waxyaalahan sheegi karo waa kumaa bal maxaa dalku u haligmay oo uu sidii cidlo oo kale ugu gubtay si aan ciduna u dhex marin rabbiga wuxuu leeyahay iyagu sharcigaygii aan hortooda dhigay way ka tageen oo codkaygiina maay addeecin kumana ay dhex socon laakiinse waxay iska dabagaleen caasinimadii qalbigooda iyo baciliim oo ay awowayaashood iyaga bareen oo sidaas daraaddeed rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay dadkan waxaan ku quudin doonaa dacaar oo waxaan cabsin doonaa biyo xamiitiyeed oo iyaga waxaan ku kala dhex firdhin doonaa qurumaha iyaga iyo awowayaashood toona ayan aqoonin oo waxaan iyaga ka daba diri doonaa seef jeeran baabi'iyo rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay aad u fiirsada oo u yeera naagaha baroorta ha ii yimaadeena waxaad u cidtirtaan naagaha aad baroorta u yaqaan ha ii yimaadeena oo iyagu ha soo dhaqsadeen oo aad ha noogu baroorteen si ay indhahayaga ilmo uga soo daadato oo ay biyona uga soo butaacaan waayo waxaa siyoon ka yeeraya cod baroor ah oo leh sidee baannu u baaba'nay aad iyo aad baannu u ceebownay maxaa yeelay dalkii waannu ka tagnay oo hooyaashayadiinna waana laga dumiyey dumarow bal ereyga rabbiga maqla oo dhegihiinnuna ereyga afkiisa ha aqbaleen oo gabdhihiinnana baroorashada bara oo midiin kastaaba teeda kale ha barto waayo geeri baa daaqadahayaga nooga soo dustay oo waxay soo gashay daarahayaga inay carruurta dibadda ka baabi'iso oo ay barbaaradana jidadka ka baabi'iso waxaad tidhaahdaa rabbiga wuxuu leeyahay dadka maydkiisu wuxuu u soo daadan doonaa sida digo beerin bannaantaal oo kale iyo sida gacan mugeed oo ka hadhay nin beer soo goostay oo ciduna sooma ururin doonto rabbiga wuxuu leeyahay kii xigmad lahow yuusan xigmaddiisa ku faanin oo kii xoog badanuna yuusan xooggiisa ku faanin oo kii taajir ahuna yuusan maalkiisa ku faanin laakiinse kii faanaa ha ku faano inuu i garanayo oo uu ii yaqaan inaan anigu ahay rabbiga dhulka ku sameeya raxmadda iyo cadaaladda iyo xaqnimada waayo rabbigu wuxuu leeyahay waxyaalahaasaan ku farxaa rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa imaan doona wakhtigii aan ciqaabi doono kuwa gudan oo uurka kaa burya qabka ah oo dhan kuwaasoo ah reer masar iyo dadka yahuud ah iyo reer edom iyo reer camon iyo reer mo'aab iyo kuwa timaha madaxa dhinaca ka jara oo cidlada jooga oo dhan waayo qurumahaas oo dhammu waa wada buryaqab oo dadka israa'iil oo dhammu xagga qalbigay buryaqab ka yihiin